mudane wasiir adiga iyo wafdiga aad xamar ka wada timaadeen run ahaantii idinkana maalin taariikhi ay idiin tahay iyadoo ay tahay maanta bishii koob iyo tobnaad soddonkeedii labada kun iyo toddobiyo tobanka inaynu u wada fadhino goobtan oo ah konton iyo afraad xerada konton iyo afraad magac bay sidataa magac qaran bay sidataa magac maamulka goboleedka maamul dowladda puntlandna way sidataa waa bartii laga asaasay weeye maantana waxaan jecel lahay inaan dib uga yagleelo qarannimadii ummadda soomaaliyeed waxaynu isugu nimi ciidanka qaybta ka ah ka noqon doona wixii maanta laga bilaabo oo ah ciidankii daraawiishta puntland laba kun iyo afar boqol oo ka mida in maanta aynu wada fadhino halkan in lagu wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka iyada oo wakiil u yahay horena ugu ahaa waan ku faraxsanahay inuu xagaa ku soo laabto booskiisii dowladdii xasan sheekhna isagaa waday maamulada kalena runtii isagunbaa soo dhisayey broseskan si yacnii qoto dheer isagunbaa la socdo dhiib ah maantana puntland buu joogaa wasiir waa ku soo dhowaynaynaa sidii aad taarikhda markii hore kuwii horena uga gashay unbaad puntlandna maanta uga gelaysaa puntland oo ah sidaa u socotaa probably maamulkii ugu dambeeyada keena ciidankiisii qaran la odhan jiray xoogga dalka soomaaliyeed oo la doonayo in dib loo yagleelo waxaan jeclahay wasiirka iyo xildhibaanka iyo wafdiga kale ee la socda iyadoon ku warhayo kollayba in saraakiil kale oo sare ay imanayso ay ahayd jananka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inuu yimaado halkan shaqo qabsatay aawadeed saraakiil buu soo dirayaa sidii uu ii sheegay wasiir xagaa shalay janankuna uu ogyahay markuu yimaadana kolley laysbaran doono haddii aan laydmo maanta ujeeddadu waxa weeye inaan indhaha caalamka u sheegno qoondadii loogu talagalay puntland oo laba kun iyo afar boqol oo askari ah oo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qaranka soomaaliyeed in maanta laga bilaabo aanu ku wareejinayno dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga oo wakiil ka yahay wasiirka wasiir dowlaha gaashaandhigga mr xagaa hawshani muddo badan bay soo socotay soo rafanaysay marba meel ay maraysay waxaan ku faraxsanahay maanta inay soo gebagabowday waxaan ku faraxsanahay inaanu sheegayno caalamka in puntland wixii loo qoonday loo qoondeeyey farsamo kastaba ku daahdee hadda ay annaga naga dhan tahay waxaan wasiir xagaa u sheegayaa wasiir wixii ay lahayd ba adaanu kugu wareejinaynaa maanta laga bilaabo xuquuqdii iyo qarannimadii yaad huwantii yacnii ma noqon doontaan dowladda dhexe dowladda federaalka yaad ka mid noqon doontaan horta bal kuwan kaniga guddoon waxaa loo raacayaa maanta aad ka mid tihiin dowladda qaran dowladda dhexe dowladda federaalka haddii haddii aad isu taqaaneen niman reer puntland oo daraawiishta puntland aad isu taqaaneen maanta laga bilaabo waxaad tihiin xoogga dalka soomaaliya dowladda dhexaad ka tirsantihiin waxa weeye wasiirka wasiir dowlaha maanta laga bilaabo mas-uuliyaddiinnii xuquuqeed sidaa kula wareegay waad ka wareegteen puntland waxa aad ku abtirsan doontaa waxay noqon doontaa xoogga dalka yay noqon doontaa ma tihid in daraawiishtii puntland mar dambe anoo meelahaa maraya mushahar dambe yaan lay weydiinayn awalna waxbaynu kula tirsanaynay marka waxaan idi leeyahay ilaahay ha idiin fududeeyo waxaan dareemayaa dowladduna federaalkuna inay ka soo bixin doonto mas-uuliyaddeeda sidaa aad maanta noogala wareegteen noogala wareega ilahayna ha idiin fududeeyo aad iyo aad nooga mahad